arrinkaa wuxuu u daliishanayaa sixada dee ciladiisaasi inay saxiix tahay saa uu isagu arrintu yihi wax sugan ay tahay bianna alusuula usuushii tashhadu waxay caddaynaysaayoo dee ay iyadu markaas sugaysaa bitaswiyati simid la simo bayna khaariji salaati salaada khaarijkeeda iyo wa daakhili salaati salaada daakhilkeeda macnaa usuushii maxay noqon waa bianna usuula shariica wey shariicada usuusheedii ayaa waxay imika halkan caddaynaysaa oo meeshii ay mara kaba tahay oo ay kaba tahay inay dee khaarija salaad iyo daakhila salaad umuurahan ay kuba sugan yihiin oo bal maalan waxaan haynaa nawaaqida dahaaraan haynaa waa gaar oo qahqahadii dee nawaaqidii kale ayaa jirta haddaan markan usuushii shareecada eegno nawaaqida dahaarada aan eegno wixii salaada khaarijkeeda naaqid ku ahaaba daakhilkeedana naaqid buu ku ahaa waxaan khaarija salaad naaqid ahayna daakhila salaad naaqid dahaaradii ma ahayn bal dee suuradan qahqahada u markaan gaar u saaranayno suwartii kale u kacno axdaaftii kale aan eegno aan eegno bal maalan haddii dee wax labada sabiil ka soo baxay bowl yahay qaa'id yahay waxa weeyaan riix yahay waxyaalaha caynkaasa ciddii iyadu tidhi lamsi baa burinaya lamsigii yahay haddii masigii oo kale masudakar umuuraha markaynu eegno dee daakhila salaad iyo khaarijala salaad isku mid bay ahaayeen marka usuusha shareecadee kale waata bal nawaaqidii xagga baabkeedii aan eegno suuro aynu helayno oo la kala qaadayo oo la odhanayo khaarija salaadna ma burinayso daakhila salaadna way ku burinaysaa ma jirto de markaa kol haddii ay taa tahay oo nawaaqidii ay labadii xaale ay siman yihin suuradanna waa la mid weeye suuradanna ciladii taasaa inoo sugayo suuradanna waa taasoo usuushii kale shareecada waa suwartaa kale macnahan kuba yimi ayaa waxay yimi inay siman yihin oo wixii ama way wada burin labada xaalaba ama ma wada burinayaan bay tanna markaa dee waa tanna waa la mid weeye waa suuro iyagii kaba mid ah oo usuushii saasay ugu markhaati furaysaa ugu caddaynaysaa ciladani inay taa tahay oy jirto markaa xaggii taswiyadii taas bay markaa usuushan uu sheegaya waa usuulu shariica oo xaggii nawaaqidii dahaarada daakhila salaad iyo khaarija salaad ay ku sinaayeen ma hayno naaqid marka salaada lagu jiro buriyo marka laga baxsan yahayna aan burin ma hayno markaa kol haddii taasi ay jirto dee qahqahadna waa taasoo kale weeyaanoo kuwaasaa u markhaati kacaya taswiyada qahqahada nafteeda daakhila salaad iyo khaarija salaad ay siman tahay alaa tara miyaanad arkahayn annamaa naqada waxa buriya adahaarata dahaarada daakhila salaati naqada waa burinayaa halkan daakhilaha oo khaarijaha dee umaynaan baahnayn oo marka horeba daakhila salaad waa kayna yidhi ee ziyaado weeye daakhilaha iyo wowguba marka wuxuu noqonayaa alaa tara annamaa naqada dahaarata daakhila salaati naqada khaarijaha marka laga baxsanyahna waa burinayaa de wixii aan daakil marka ayn khaarijkeeda burinahayna daakilkana kuma burinahayn waayo xataa dabcan daar kutub alcilmiya maanta oo inta badan akhdaa badnaan jirtay waa dee caadi umuurahan way saxan tahay kala axdaadtii kullaa sida axdaadtii axdaadtii waysada burin jirtayba wey wamaa laa yanqudu waxaan burinahayn khaarija salaati salaada marka laga baxsan yahay aan dahaaro burinna laa yanqudu ma burinayo daakhilaha daakhilkeediina ma burinayo marka arrinku muxuu noqon markaynu aragnay suurooyinkii kaleo dhan ee axdaadtii kale ahayd labada xaalo inay siman tahay waxa daakhila salaad buriya khaarija salaadna waa buriya khaarija salaad waxaan burinayna daakhila salaad ma buriyo kal hadday tahay ee taas bay usuushii noqotay marka shahaadadii usuushaasi maxay keenaysaa masaladan aan haynee qahqahaduna inay la mid tahay weeye oo dee arrintaas ataswiya bayna khaariji salaad wa daakhilaha ay kula mid tahay oo fayajibu markaa waxaa waajiba an takuuna inay noqoto alqahqahatu qahqahaduna mila axdaadii kale ay la mid tahay in axdaadii kaleba sidaasay ku imanaysay xadad labadaa la kala qaadaya ma jirin tanna markaa lama kala qaadayo waa isku mid weeyo marka maxaan u adeegsanay xaaladan ama macnahan ah dee taswiya daakhila salaad iyo khaarij asalaad iyo bal umuurahan masaladan tan aan lahayn dee waa isla mid oo waxay kula mid tahay kalaamkii dee xukunkii ahaa daakhila salaad iyo khaarij asalaadba waxaanu adiriirtay suwartii kale ee taa usuusha uu kaba cabiray shahaadadeed iyo caddaynteed baanoo ee ma hayno suuro kale oo iyada labadoodii la kala qaadayo markaa tanna waa inay kuwaa laba mid tahay bal taasna waa shahaadat lusuul faslun faama siwa haadihi duruqi duruqdaas wixii kaba soo hadhay duruq waa jamcu dariiqin lafdiga dariiqna yudakar wayu'anas xagga luqada carbeed waa la tadkiiriyaa lana ta'niifiya sida sabiilba ay tahay marka haddii la ta'niifiyo waxa dee ta'niifkaasi maaha inta la raaciyey oo dariiqatun la yidhi ay bal maalan kaga muuqanaysee waa xagga wixii laga sifaynayo damiirka u laabmaya ishaaradii oo kale ayaa ta'niifku kaba muuqda oo imanka haddii lafdiga dariiq mudakar ahaan loola tacaamulo dee wuxuu ahaan lahaaba walow dee bal maalan imanka walow dee jamac marka ay tahay wixina mala yo caqli yahay oo kollay saa mu'anadka loola isticmaalo xataa lafdiga dariiq baan sheegaya marka uu mufradka yahay haadihi dariiqu baa la odhanba de waa marka la taaniisin hada dariiqu haddii la idhaha waa tadkiirkiim haddaba faama siwa hadihi duruqa lakiin imanka jamac ahaan kolley jamaca dee aan caqliga wixii aan caqli ahayn jamaciisu san mufrado mu'anasun baa loola tacaamula faama siwa hadihi duruq falaa yadullu ma tilmaamayo inama tusayo calaa sixati alcilati cilada sixadeeda ujeeddadu masaaligtii cilada waa duruqdii ay inoogu sugnaanaysay cillo shay ama ciladii umuuraha aan soo maray weeye asal bay inoogu sugnaataa noqday dee qowlkii ilaahay iyo qowlkii rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ficilkiisiiyo ijmaac waa asalku kaba cabiray istinbaadna way noqotaayo waa tan qayba uu inoogaba sheegay ee dee qaybahaas baa dhici karta inay sii dee bal matalan waxyaalo ay si ay culimmadu sii kala qadqaadaan kuwan imika xagga istinbaadka intan hadalkoodu ka yarbato ama anwaacda hoos imanaysaa istinbaadkii ay ka badnaato kaga badnaato bal marka wuxuu leeyahay umuuraha aan soo marre istinbaad iyo asal leh ayaa waxay cilladu ku sugnaanayso ama inoo caddaynaya shay cilliyadii sixadiisa inoo caddaynaya wixii aan intaa ahayn inay lama odhanyan waxaan dee cillo aan waxyaalaha wixii kuu sugayey iyo masaaligta cillada mid ka mida aanad kuba sugin cillo kuma noqonayso hadhow haddii cillana aanay jirino markaas waanama cilladii aanay hagaagina ama cilladii wax ka hor imanaya ay jiraanna dee qiyaaskii aad markaa daliishanayseed masalo ama xaaditho ama wuxuun xujaysanaysee cilladiisna ay taa noqotayna qiyaas hagaagsan ma noqonayo falaa yadullu ma tusayo oo daliil uma aha inama tusayo calaa sixati alcilam wa qaala bacdu lfuqahaa'i waxay yidhaaheen idaa lam yajid ruuxii haddaanu helin waa kii umuurahan eegayay maa yucaariduhaa cillada wax ka hor imanaya aanu helin walamaa yufsiduhaa wax fasahaadinayana aanu helin dalla taasi waxay daliil u tahay oy tusaysaa calaa sixatiha cilladaasi inay sugan tahay oo cillo ay tahay wa qaala abu bakrin asayrafiyu waa imaam aynu hore u soo maray marar isagu wuxuu yidhi darduhaa cillada dardigeedii macnaa waa iyadii oo intaa waxa weeyaan xaggii wujuudka iyo markaas hubuudka kaba laasimta waa wasfigii ka laasimayay shaygan xukumkaee laba socday yadullu wuxuu ina tusayaa calaa sixatiha sixadii cilladu ina tusayaa taas buu yihi sheekhu isagaa umuuraha kaba jawaabi dooneen bal wuxuu leeyahay uun duruqday cilladu inoogu sugnaanaysaa kuwa aan soo sheegnay weeye asal iyo istidbaad lahaa wixi aan intaa ahayn cilliyo shay inooma sugnaanayso oo inooguma sugnaanayso oo cillo markaa cilladaasi cillo dee sugan oo ma noqonayso horena wuxuu ina soo yidhi dee cilladii kole dee cillo sharciye a tahay sidan xukumka sharciga aba iyada handee uu u baahan yahay si uu xukum u noqdo sharciya in daliil loo helo caddaynayo sugaya haddaan daliilkii xukumkaas sugaya la helina aanu kaasi dee xukumkaasi xukum jiro ahayn ayaa cilladuna waa cillo inay sharciye ahe iyadana loo baahan yahay wixii daliilka u ahaa inay jirto inay sugan tahay iyo sixadeeda haddaan taa loo helin waa harci waa xukum sharcigaba ka dhalanaya oo cilladan aan haynaa waa cillo sharciye cillo markaa jirta ama hagaagsan ma noqonayso bal markaa wixii dee sixada cillada tilmaamayeyna ama inoo sugayey waatay masaaligna kaba cabiraano waa kuwa horaan soo maray haddaba wuxuu leeyahy waxaan intaa ahayn cillo inooguma sugnaanayso oo wax kaloon kuwa ahayni daliil u noqon maayo cilada sixadeedii ama masrak maaha masaaligta aan ku sugayno ciladii kuba sugayno laakiin fuqahadii qaarkood muxuu kaba soo naqliyey barbaale markaan wasfi helo dee kolley waa ka soo qaadash asal wasfi kuba sugan wasfigii baan eegnayoo bal waxaabu isaga suubadaa ciliyo laakiin wax caaridaya wax fasaadinaya maynaan helin iyaynaan wixii inoo sugaye masaaligta horaa helinbe kor haddii wax ka hor imanayo caaridaya aanu jirin ama fasahadinaya cilan kaba dhigayna taasi waa mid arrinta kale uu soo naqlinaya waa dard bal cibaaradan dardina shalayta casharkii aan ku soo jirnay ayaa waxaan soo aragnay markii uu ta'hiirka ka soo hadlayey ou yidhi laba weji baa aynu ku ta'hiirku kaba imanaya ayaa midkood wuxuu ihi bisalbi wاlwujuud waxaana ku fasiray an yuujada alxukmu biwujuudihi wayazuula bizawaalih waxaanan shalay markaa halkaa markan soo maraynay soo sheegay kaa inay kol adawaraanu اlwujuudi wاlcadami way yidhaahaan kol adawaraan keliya yidhaahaan kolna waxay kaba cabiraan aldardu wاlcaks ayay kaba cabiraan markaasaan shalay soo sheegnayna dardigu waxa weeye almulaasama fi hubuut oo macnuhu yahay bal wasfigan aan cilada leenahay waa ciladii dee xukumna asal buu la socdaa asalkiina xukum buu leeyahay xukumkaas hubuudka ayuu laasimayaa waa dardiga macnihiisii oo macnuhu waxa weeyaan mar kastoo aynu aragno ciladani inay jirto ama xukumkani inuu jiro ciladanna waa jirtaa waa intaas haddaba taa hore uu ta'hiirkayna soo yidhi cagsina waa jiray la raacinayo ahayd marka la waayana ee xukumkii waxa weeyaan wasfigan la waayana xukumkii waa la waayaya oo xagga nafyigana ama intifahana uu laasimayaayo marka haddii aynu aragno wasfi dee bal maalan markaa uu jiro xukumkii uu jirayo oo mar kastaynu wasfigii hello xukumkii waa la socda markan weynana xukumkii la waayayo waa nooca aan shalay soo marro sheekhu lahaa masaaligta ciladay ka mid tahay salbi uu kaba cabiray uu sii fasiruuli an yuujada alxukmu biwujuudihi wayazuula bizawaalih aan idhina dawaraan ama adawraan اlwujuudi wاlcadabi way yidhaahaan masraga waxaa kaloo ay yidhaahaan aلdard wاlcaks bal taasi intii aynu soo marayha halkana muxuu yahay waa labadiibaa kala hadhaya cagsigii baan meeshii jirin dardigu markaa waa taas waa masaaligta ciladu kaba mid yahay dee culimada qaarkood ay wax ku sugaan si aan aragnay intooda badanna ay yidhaahaan may dariiq cilo inoo sugaya ma aha oo dardigu wuxuu noqonayaa waxay dardiga ay ka cabiraan kan ka haraan haddaan lahayn ama adawaraan ba yidhahn ama adawaraan اlwujuudi wاlcadami adawaraan اlwujuudi faqad oo macnuuna uu noqonayo almulaasama fi hubuut in markan uu xukumkan wasfigani jiro xukumkani waa jira marka xaggii hubuudkii iyo sugnaashihii ayaa wasfigan iyo xukumkani ay ka wada socdaanoo kulamaa habata habata alwaصfu habata macahu اlxukmu mar kastoo wasfigani jiro waxaan arkaynaa xukumkii waa jira laakiin maxaan jirin intifii waxaan arkaynaa awqaada qaarkeed iyadoo waxa weeyaan wasfigii uu meesha ka baxoonu jirinoo haddana kolkol xukumkii jiro taas baan arkaynaa waa jaanibkii kalean markii hore taa uu salbiga ka cabiray ay iska laazimayeen oo mar kastoo wasfigii la helo xukumkii waa la helayay mar kastoo wasfiga la waayena xukumkiibaa la waayayey marka taasi waxay tilmaamaysaa inuu ciladii iyo si shiddadii mudribada inaan ku soo maray ee halkan maxaa imanaya mar kastoo wasfigii aan hello xukumkii waa jira ee laakiin ma jirto mulaasamadii cagsiga ka imanaysay alintifaa may almulaasama fi lintifaayo waxaaba la helayaa iyadoo wasfigii jiro oo mde waxa weeyaan wasfigii meesha aanu jirinoo xukumkii haddana joogo markaa taas weeye oo markaa markood baa yidhi kol haddaan dee mulaasamada hubuudka haysanno iyaduna waa maslak cilo oo ina tusaya cila meesha inay jirto ama wasfigani inuu ciladii yahay taas weeye oo markaa waa tan darduha waa dard ulcila waa dee istimraarkeed macnaha mulaasamadeeda ay xukumkii laasimaysa xagga hubuudka ku laasimayso maaha mar kale yadullu wuxuu daliil u yahay calaa sixatiha bal taas labadaas baa yidhaaheen labadaba waa radinaya sheekhu marka wuxu uhi faama daliilu waxa aan u xujaysanayno ama daliilkaa calaa man shaksiga korkii qaala yidhi ina cadama maa yufsiduhaa cilada waxa fasahaadinaya oo iyada fasahaadiyoo la waayaa macnaha ujeeddadii hadda wixii noo sugayo ma hayno laakiin wax caaridayo fasahaadinayo wasfigani meeshii waxa weeyaan ma jiro daliilun wuxuu daliil u yahay calaa sixatiha sixadeedii fa huwa kaas xujadu waxay noqona ama daliilku annahu low jaasa hadduu bannaanaaday an yujcala in laga dhigo haadaa kaa daliilan oo ujeeddadu cadamu maa yufsiduhaa lagaba dhigo un ama maa yucaariduhaa cadamkii lagaba dhigo daliilan daliil calaa sixatiha inay ciladani jirto caddaynaya lawajaba waxa waajibi lahaa ida stadalla marka hadduu daliishado ama dee waxay bikhabarin khabar ruuxii mustadilka ahaa daliishanayay khabarkaasoo laa yucrafu aan la garanayn sixatuhu sixadiisa aan la garanayn an yuqaala in laba idhaaho cadamu maa yucaariduhu wax caaridaya oo meeshan khabarkan ka hor imana yoon jirin iyo wamaa yufsidu wax fasahaadinayoo la waaye yoon jirin yadullu wuxuu tilmaamayaa dalika calaa sixatihi kolley dalika dabcada daaru kutub cilmiga kumay sugnayn malaa xadafkeedna aada ba isaga rooga cadamkaasi wuxuu daliil u yuhu inuu tusaya ama yadullu dalika waa cadamu maa yucaariduhum buu noqon markaasne calaa sixatihi sixada khabarkaasi leeyahay wahadaa laa yaquulu axad cid taalii ma jirto oo wuxuu leeyahay arrinku waxaan u baahanay cilada markii aan sixadeedii wax inoo sugaya ciladii ciladnimadii inoo sugaya dee bal maalan hadhowna si ay ciladii u taam noqoto wax fasahaadinaya inay wixii cilo fasahaadinayana way noo soo socdaan ama caaridaya ama qawaadixdiina inay ka badbaado waan u baahannahay laakiin ujeeddadu ciladan iyo wasfigan wax ka hor imanaya oo nawaaqidii ama qawaadixdii ciladii ma jirto uun iyadoo wixii sugayey ee inay cilo tay caddaynaya duruqdaa hore mid ka midayda ama masaaliigtii ka midayda aanay jirin cilo sixadeed nooma tilmaamayso marka wuxuu leeyahayna wuxuu arrinkaa u xujaystay oo uu nadiir ugaba dhigay bal xadiid axaadiida kaba mida ma ogin inuu sixadiisii maba ogin bal maalan sixadiisii maba ogin laakiin markaynu axaadiidtii kale iyo waxa mawduuciisan uu faa'iideynaya ama macnahan inoo faa'iideynaya aan eegnay wax kaloo ka hor imanaya ma hayno eeg wax kaloo caaridaya oo ka hor imanaya ma hayno dee bal maalan taasoo kale ayaa wuxuu leeyahay ayay suuradani laba mid tahay oo dee halkaa khabarkaba lama odhanahayn kol haddii xadiid kaloo ka hor imanaya aynaan hayn waa xadiid jira wuxuu u baahnaa in la caddeeyo sixadiisii la caddeeyo markaa sixadiisa la caddeeyo ayaa bal maalan dee uu noqonaya mid inoo sugnaada ee sixadiisa inoomay sugahayn xadiidkani wax la caaridaya inaan jirin oo dee intaasoo xadiid oo daciifa bal waxyaalaha aan asal lahayn oo dee macaanidii macruufka ahayd ee iyadna usuushii shareecada waafaqsaneed kuba yimo wax caaridaya aanu jirin baa jira markaa taasi xadiidka laguma sugahayn oo dee cidtaa odhanaysa xadiidka sixadiisa waxaan ku sugaynaa inaan weyne uun wax ka hor imanaya taasi ma jirto dee tadna waa taa u nadiiro haddii dee arrintani ay jirto oo ciladii lagu sugo wax ka hor imanaya ma jiraan ama wax fasaadinaya ama wax burinaya ma jiraan uun dee waxay noqon lahayd khabarkiina in lagu sugo in la yidhaaho un dee waxba may caaridin wax ka hor imanaya ma jiraan saa daraaddeed waa inoo sugan yahay inagoon hadda eegin wixii kale saxa ay kuma sugnaan jirta dee macruufka ahayd bal taasi waa waama daliilu cala sayrafiyi manaa nin sayrafi waxaa xujo korkiisa kuba ah eenu xujaysanaynaa qowlkiisaa radintiina waxa weeye fahuwa ana darda dardigu ficlulqaa'isi kan qaa'iskee qiyaaska laba imanayo ficilkii waa sheekh siduu kaba cabiray laakiin dee dardiga macnihiisu wuxuu yahay si aan marka horeba soo sharxay kownuhu mudaridan waxaan in u istimraariyo iyo mulaasamo xagga hubuut inuu jiro ee markaa taasna mulaasamada aan soo sheegnayna ficil qaa'isa may ahayn oo kolley kalaamkan sheekha hadalkan iyada nadar baa ku sugan laakiin de waxa weeyaan un saan markaa hore soo sheegnay intooda badanna waa qowlkoode dardi keliya oo hadhow dhici karto ee waynay mulaasamo xaggii intifiina ma jirto cagsi ma jiro oo in iyadoo wasfigii maqan yahay kolkol xukunkii suurooyin aan herayna ay jirto dardigaa keliya ma sugayo dee hadday ciladii tahay waxay ahaan layd wasfigu marka ay maqan tahayna wasfigaasi maqan yahayna xukunkuna inuu maqnaado haddii aan aragno takhallufkaas oo kale dee waxa weeyaan waa bal waxaa imanaya naqdiba imanayo qawaadixdii kaba mid ah oo waxa la burinaya oo ciladiiba lagu burinaya oo waxyaalaha cilada lagu buriyo kaba mida iyadoo la helay wasfigiioo meesha jirin oo xukunkii jiro wasfigii markii hore lahaa xukunkan ciladiisii weeye oo waa taasoo mar kastoo wasfigani uu inoo jiraba xukunkani waa jira lalahaa haddii aynu xaggii kale markii la cagsiyo la helo iyadoo xukunkii oo jiro wasfigii oo maqan haddana xukunkii suurooyin uu jiro dee markaa wasfigaasi cillo ma ahayn bay noqonaysaa haddaba istimraarkan xagga hubuudka wixii ay dee islaazimayaan keligii ma noqonayo wax ciladii inoo taam yeelo oo cilada inoogu sugnaato waayo janibkan kale intifi bay kaba buri kartaa wliana qowlahu marka wuxuu leeyahy ficlu qaa'isi laysa bixujatin fi sharci waxaan leeyahy dee usluubkan baa yar nadar ku sugan yihin ruuxan qaa'iska dee waa hadal caadi ah oo ficilkiisa xujo sharciga ma aha de de adilada ina xujadu ay tahay shaksiga ficilkiisa ma ahe laakiin imaka halkani waa waxaan istimraariyadiisa ama kownuhu muطaridan baa daridigu ahaay ficilkiisa ma ahe ولأنa qowlh qowlkiisa nuri inaha mudaridaة ciladani waa mudarido macnahu macnihiisu waxa weeye أnahu شhaأniya laysa hahunaa meeshan ma ahaanin naqdu naqdi yufsido fasaadinaya koley yufsido baa inoo taala daar kutub اcilmiya dabcada yufsiduha baa taalay dee waana daahirkayna cilaa laga hadlayay inahaa mudaridaة ciladu waa mudarida macnahu macnihiisu waxa weeye mudaridnimada aan sheegayna xagga aan ihi waa dardi macnihiisaba laysa haahunaa meeshan ma jiraan naqdu naqdi yufsiduha wax iyada burinayo fasahaadiya ciladii waa daahir markaa hadaas in damiirta anit lagaba dhigo waqad bayanaa waxaan soo cadaynay ana cadama maa yufsiduha laa yadulu calaa sixatiha waa sida taab dee aada u daahirkaa daarulkutub culmiya halkanoo damiir laba socono wuxuu aha ana cadama maa yufsidu laa yadulu cala sixati waxaan dee waxaan fasahaadiye oo la waayaa daliil uma aha sixadii ee horta in iyadii ay sugnaato ayaate waa taa khabarkiiba uu inoo soo sheegay inaanu dee wax ka hor imanaya oo burinayo oo la waayaa aanay sixadiisa daliil u ahayne isagu inuu sidiisa u sugnaado loo baahan yahay bal taaba weeye muhimku waxa weeyaan dardigu oo mulaasamada xagga hubuudkii masaaligtii cilada kaba mid maha culimada qaarna way kuba tegeen laakiin intooda badani mas masaaligta cilada kamida kama dhigaan waxaana jirta dee kutubta usuusha kolley kitaabkan un baan haynaa ruuxu dee kitaabka u aqrisanayna nadarkiisu inuu ku koobto maaha waxallo wixii u suurtogelaysa inuu la daalacdo weeye waayo kol haddii weliba marxaladan aan soo gaadhnayna dee waa umuuraha asuusheedii oo dhan waa waxaan wada aragnay oon haysano ruuxuna uu kutubtii kale iyo fanigii si guud ugu dhex geli karo ku daalacan karo kolleyna dee inuu akar min kitaab la daalacdo ayuubaa mudan wixii u suurtogelaya kutubta usuushkaa bal markaas oo waayo iyadaa issharxaya maha sharax marka laleeyahay kitaab waa leeyahay sharax alfaadihiisa qabto luqadiisa qabto kelimaadkiisa qabta wixii la mawduuc ahaa ka waasacsanaa ama si kale usoo dhiganayayba sharaxunbay u noqonayaan bal markaa waxaan leenahay laba arrimood baa yar jiro kutubta usuulka yimaada oo dee ay tahayna in la kala ogaado midi waa addardu waa tan aan hayno midna adar addardiyu oo iyadoo yimaka ya nisbo uun la raaciyey meelahanun bay ku wada yimaadaan masaaligta cilada iyo markan cilada iyo adugu qiyaaska laga hadlayay yimaadaan waana wasfi bay labaduba ku yimaadaanoo ee wasfiga ama dardi ay ka cabirayaan iyo kan dardigan un markaa dardi keliya markuu iyo waa taaan soo sheegay addawaraan alwujuudina way idhaahn halkan asalbu walwujuudii hore aan kaba cabirnay addawraan اwujuudiyi wاlcadamiy ama addawaraan keliya kan addawraan wujuudiy oo waxay dee ka wada socdaanuna iska laasimayaan xaggii wujuudka iyo jiritaanka bal markaa kan weeye laakiin haddii la idhaho dardiyu waxa weeyaan waa wasfiga shareecadu bal marka la eego ay ilqaysee wax axkaam ay kaba ratibtay aanu jirin ayay ka cabiraan waصfi dardiya oo dee markaa qiyaasnakaa kuma hagaagayo maala marka baab cidqi la joogo aلdukura wاlunutha bekr waxan inuu yahay ama unho ay tahay waa waصfi uu leeyahay wixii laakiin waصfigaasi meelo dhaxal marka la joogayo waxyaalo waصfi dee ictibaar la weeye ictibaar loo watan axkaamtu ay kala baydhaan laakiin marka cidqigoo kale la joogo wax faariqo udhaxeeya dakar iyo unho abwaabta cidqiga ma jirto marka maxay taa ka cabirayaan waصfigani waa waصfi dardiyay ka cabirayna dardiyun waa kaas oo ujeeddadu ina lama ictibaarin waxaa lamida aلطuul iyo alqisariyo kani inuu dheer yahay ama gaaban yahay axkaamiisma bedbedesho wax dee maalan lagu xidho axkaamu ka ratibantaa waصfigaa maba jirto marka taa waxay ka cabiraan waصfun dardiyun weeye oo bal maalan midna imika waa ya ma laha nisbe ma lehe dardi oo waa kan waxaa meeshii jira waصfigii xaggii xukumkii waxay hubuudkiiba iska laasimayaan laakiin arrin kalea jirto dee intifina iskama laasimayaan bal arrin kaleo iyadna muhiimaa jirto wasfigu iyadoo iyo xagga hubuudkii iskaba laasimayaan wax munaasabo aynu nidhaahno dee waxa weeyaan wasfigani ama ciladani waxay u munaasibtahay xukumkii oo iyadna daahiroo dee taa muuqataan ma jirto mulaasamadii haba jirto had iyo goor ha wada socdeen laakiin munaasabo aan odhanayno xukumkan iyo wasfigani waa dee umuurihii maalan xikmad iyo wixiibuu kulansadayna ma muuqato gees kalena dee nafyigii intifihii isma laazimayaan kaasna wasfigan imika aan hayno kaa kalena waa kaan soo sheegno waxyaalaha shareecadu waxaanay kaba ratibin baabu bayaani maa yufsid اcilata waa hiyaduna kolley ciladii waxyaalo ku tacalluqsan ama baabkii dee ay kutubta usuushu ay kaba cabirayeen qawaadixdii weeye walow imika qawaadixdan uu sheekhu inoo tirin doono ay tahay inta badan cilada qawaadixdeedii oo dee ciladii qawaadixdii oo dhan cilada qawaadixdeedii buu sheekh iyo waxyaalihii cilo burinayey inay wixii cilo sugayey baynu soo aragno cila ay kuga sugnaanaysa imika waa cilada wixii fasaadinayay wixii qadxi ku noqonaya hadhow ee markaa baab inta badanna baabkan oo dhan umuurihiisu waa dee asalkoodu waa fani jadal oo fanigaa jadalka waa fani dhan jadalkuya oo dee duruqdiisa loo asaaliibtiisa loo umuurihiisa leh ayay dee meelihii aada loogu baxsinaya ay yihiin laakiin kol dee dalmilkii qiyaaska ahaa ay umuurahani wax ku imanaya yihiin ayay dee usuulkuna meeshan san ay uba yimaadaan laakiin jaanibka sheekhuba wuxuu tilmaami doonaa halkaa inuu aada ugagaba hadlay kutubtiisaas qaala alimaamu ayadahu markaa wixii cilada fasaadinayuu baabkeedii caddayntiisii yahay qaala alimaamu iyado la waxaa alka cibaarada kolley dee sheekhu ma laha hadalkiisa waa dadkii ama dee kitaabkan ay noo soo noqdaya talaamidiisi iyo wax ka mida ayuunbay cibaaradood noqonaysaa wuxuu uhi sheekhu qad dakartu waxaan sheegay imaamkani waa shiiraaziye qad dakartu waxaan sheegay fi lmulakhasi fi ljadal waa kitaab mar horena dikrigiisa aynu soo aragnay oo almulakhas fi ljadal la yidhah kolle kitaab uu leeyaho jadalina waa madbacaysanya saan horeba usoo sheegay waxaan ku sheegay fii ma yufsid اcilata cilada waxaa fasaadinaya hamsata cashara nowcan shan iyo toban nooc baan sheegay oo cilada u fasaadiyey oo qawaadixdii laakiin ciladiibuu imika kuba koobay balmat wa ana adkuru hahuna halkan waxaan ku sheegayaa halkaas waan ku bastiyuu leeyahay oo dee had iyo goor in marka umuurahan nadarkan iyo dee adigu qolooyinka ahl aljadal ama munaadaraadkii iyo doodihii iyo waxyaalaha umuurahan ee uu ruuxa kale uu ama ruuxba wax daliishanayey ciladii kii kala daliishaday baa kan isagu dee khasmigiisii ihina uu muujinayaa wixii dee uu ku burin lahaa si bal matalan waxan uu ama dee uu isagu xukumkii u daliishadayba meesha ugaba baxo haddaba cilada wixii fasaadinaya shan iyo toban baa sheegay waana adkuruhauna waxaan sheegayaa maa yaliiqu bi hada alkitaabi kitaabkan wixii uu qaadi karaya u laa'iq ah in sha allahu tacaala wabihi hiqa ilaah baana dee waxa weeyaan dee hiqadu ay isaga tahay dee waa umuurihii wixii loo ictimaadsanaya wax kastaba ciddii loo ictimaadsanaya faaqul wabilahi tawfiiq in aladii yufsid alcilata casharatu ashyaa ama casharatu ashyaa waxa cilo fasaadiya waa toban shay oo halkan shan buu kaba tegay shan dee kolley kutubtuna jamcu jawaamic oo kale ilaa lix iyo toban qaadixiyaa meerahan jiray waa dee qawaadix markaa ciladun kolley aan kuba koobnayn laakiin baabkana kolley aad bay muhim ugu yihiin oo markan qiyaaskii iyo arkaantiisi iyo sharaxidiiyo waxay arkaantaasi ahaayeen kala ogaanay ciladii oo halkan dee waxa keliya ee keenayaba xukunkan asal leeyahay inaan farciina u gudbinay labada asalkiiyo farci iskuba xidhayana ee waaba waxyaalihii qiyaaska daruurigaba uba ahaaye waxay inoogu sugnaanaysa aan ogaanay bal cilladaa waxaa qadxinaya ee cilladnimadii ka saaraya ama dee taasoo kale ama dee iyadii ku noqonaya shay bal maalan naaqida ayaa halkan inooguma imanayo dee waa umuuraha marka uu ruuxu isla wada dabdiyo hadhow hadday ceelashii ay iska hor yimaadaanoo laba wasfiyo mid kastaaba saalix lilciliya ayaa meeshii ku kulmay laakiin wax kala duwan bay keenayaan way istacaarudeen oo kale iyadna sida loo kala horraysiinayo baab inoo dambeeyo weeyo kaasna oo tarjiixi umuuraha uu dabdiyo ee kolley markaa usushii qiyaaskii iyo bal markaa hagaag buu u makansan karaayo faslun axaduhaa mid ahaani anlaa yakuuna waa inaanu ahaanin calaa sixatihaa cilada sixadeeda oo de inay dee sugantu ay jirto daliilun daliil waa halkii imankaan kaba soo baxnay hore uuna soo yidhi ciladii kol hadday cillo sharciye ay tahay sidaa xukunka sharcigiiba dee daliil caddeeyo oo sugo ugu baahan yaho haddaan daliilkaa loo helin xukun sharciga aanu noqonahayn ayay de ciladina wax daliilo inoo caddaynaya inay jirto waa halkii masaaligta yaan wixii cilla inooguba sugaanse masaalighaan ugaba soo baxnay waa inay bal maalan la helo marka maxaa naaqadkii koowaad uu kaba dhigay wixii cillada fasaadinaya koowaad wax caddaynaya oo duruqdaa hore ah masaaligtaa hore ah oo ciladii inoo sugaya ma jirto waa sida imaka halkan casharku inoo dee faama siwa hadihi duruq falaa yadullu calaa sixati اlcila qolooyinkii yihi wax caaridaya un haddii la waayana ciladnimaa inoogu sugnaanaysa waa kii qowlkoodii soo dee radiyey haddaba inay ciladu jirto wax daliila oo inoo sugayo ama asliya sidii aynu soo maray ama istibbaadi ma jiro taasi waa dee wax ciladii fasaadinaya fayadulu dalika taasi ki kan ka horreeyey ana alcilata sharciyaة ciladu waa shay sharciya ciladani faإidaa lam yakun haddaanu ahaanin calىa صixatiha sixadeeda inay jirto oy sugan tahay sixadeeda daliilu daliil aanu meesha jirin min jihati sharci sharciga xaggiisa kaba yimi oo ama asliya ama istinbaada dalakaasi wuxuu daliil u yahay ina tusaya calى anaha laysat bicilatin cilo inaanay taasi ahayn fawajaba alxukm markaa waxaa waajibaya in la xukumo bifasaadiha ciladaas inaanay jirin markaa arinka koobaad muxuu noqonaya qaadaxa koobaad waxaynu soo marray cilada waxa lagu suga ama waa asal ama waa istinbaad eh taas baana daliilkii calaa sixati alcila u daliilahaye inaan lahayn wax daliilo sixadii cilado ama asala ama istinbaada markaa taasi ciladani markaa wasfigani cilo maha dhe faslun wathaani ka labaad an takuuna inay noqoto alcilatu ciladan la sheeganaya dee inta badan majaalistii nadarkay kaba dhacaysay rux khasmi iyo kii mustadilkaabaa meeshii jooga ciladan markaas mansuubatan mid loo oogay oo macnaa waxa weeyaan de dee wax cilo looga dhigay limaa wax laa yahbutu aan sugnaanayn bilqiyaasi qiyaas aan ku sugnaanayn wadalika ka aqali lxayd xaydka inta ugu yar weeye muddadiisa oo agari inta ugu badan wa ihbaati alasmaai magacyadii oo la sugayo waluqaati luqaadkii oo lagu sugo qiyaas calى qowli man shaksi qowlkii markan ku socono waa binaءa calى qowli man laa yujiisu aan banaynay ihbaata asmaadiya luqaadka in lagu sugo bilqiyaasi qiyaas lagu sugo iyo wagayri dalika madkuurka kayrkii oo min alaxkaami axkaamtiia alatii laa madkhala aanu u sugnaanin majaal iyo madkhl lilqiyaasi qiyaas fiiha iyada dhexdeeda calaa maa taqadama sharxu sharxeedu si aan kuba soo maray abwaabtii qiyaasta intan kusoo jirnay ayaa waxaan soo aragnay waxa qiyaaska uu ku sugnaanayo iyo waxaanu qiyaas kuba sugnaanin marka waxaan soo aragnay markay noqoto waxyaalahan arrintoodu ay tahay wujuud iyo dee markaasoo kale iyo caado un sida xaydka muddadiisa inta ugu yar inta ugu badan nifaaskii oo kale xaydadu haweeneyda caadada liitalo maya xam urkale miyay xaydaa mise ma xaydo umuuraha caynkaasa ee waxaa lagu sugi karaa waa istiqra tatabuc iyo wax waaqacoo la arko qiyaas wax looga qiyaas qaato qiyaas halkaa ma geliyo ina soo yidhi waa taasi on waxaan soo aragnay kafaaraadkii oo kale iyo maqaadiirtii iyo culimada qaar leemay waxyaalahaasi sida dee horta cadadkan sala rakacaadku inta yiin iyo maqaadirtan sekada iyo waxyaalaha caynkaasa ma garan karo waxaa intan loogaba dhigiyo xikmadaba markaasoo xikmad baa jirta umuurahaasan qiyaas maxalkeed ma aha ayaynu sooba aragnay kafaaraadka oo kaleo culimada qaar yidhaahma waa lagu sugayaa kuna laguma sugayo waynu soo aragnay waxaa kaloo soo aragnay xagga asmaada waa magac bixinta iyo erey bixinta qiyaas ma ku sugnaan karaa mise waa wax naqli un u baahan maalan khamro waxbaa loo yaqaane waxaan wixii khamro loo yaqaanay casiirkii cinab ahayd magaceedii miyaanla qiyaas qaadan karnaa khamro ama dee zinadii waxbay ahaydee liwaadkii oo kale zina iyadoo lagu magacaabo imika saariqa ruux baa la odhan jiray kii nabaashkaha iyadoo luqa ahaan un la adeegsanaya qiyaaskeed layidhaaho maya isna waa saariq oo umuuraha caynkaasa miyaa qiyaas galaa oo qiyaas miyay ku sugnaatay mise kuma sugnaato waa umuurahan soo maray haddaba wuxuu sheekhu leeyahy halkii hore inoo ixaalaynaya raximah llahu tacaala wixii aynu soo sheegnay inaanay majaal qiyaas ku lahayn cillo inta laga soo saaro iyo waxyaalaha cillo looma samayn karo cillo lagalama soo bixi karo hadhow la yidhaha wadnama qiyaas qaadana oo ruuxadu markaa inoo yimaado weeyaan ama dee inagoo masalaba kaba wada hadlayna aqal alxaad uu yidhaaho dee cilladiisu waa waxaasoo uu cilladeedii intuu cillo ka soo saaro ila inuu dariishado ma waxaa la odhanaya may cilladan cillo jirto maaho waxaan halkii cillo laga soo saari jiray ma aha waa wax wujuud iyo caado iyo waxyaalo ama wixii naqli uun ku sugnaanan jireen naqli loo baahnaa hadduu yidhaaho maye qiyaas baan ku sugayaa maye dee arrinkani naqli uun mooye wax kale kuma iman jirin weeyaanoo taas waa lagu burinaya macnuhuna waxa weeyaanuun waxyaalihii layidhi qiyaas ma galo haddii cillo inta laga soo saaro la yidhaho waxbaad markaa hadhow qiyaas baan adeegsanayna wax kalaan uga qiyaas qaadanayna ma soconayso sababtoo halkan dee qiyaasba majaalkii may ahayn iyo madkhalkii calaa ma taqadama sharx halkii baa u laabmi karta ama umuuraha waan soo marnay fayadullu dalika calaa fasaadiha cilladan la sheeganayo lagala soo baxaya inaanay jirin ama ay faasi tahay ayay taasi daliil u tahayba faslu wahaaliu an takuuna inay noqoto alcillatu cilladii muntasacata mid laga qaatay lagala soo baxayba oo lagasoo lagala soo baa laga qaatay min aslin asal laa yajuusu aanu bannaanayn intizaacu lcillati cillo in lasoo siibo oo minhu isaga lagala soo baxo markaa cillo isaga lagala soo baxo wadalika mil an yaqiisa waa inuu qiyaasto oo calaa aslin asal hayri haabitin aan sugnaynba wadalika ka aslin asalba weeye mansuuqin la nasakhay aw aslin asalba weeye lam yahbut alxukmu fiihi xukumku aanu isagii kuba sugnaanin bal umuurahaba weeye maxay tana tahay oo iyaduna tii saddexaad ah dee ruuxii isagu bal wax dariishanayey ee isagu dee wasfi wax leeyahay ama asal leeyahay oo uu leeyahay ciliyuu usuubadaa intuu la soo baxay hadhow lahaa masaladana dee ciladaasaan ka helaynaayo waa la xukum ina lahaa haddii asalkan uu isagu wasfigan uu leeyahay cilo usuubada uu kala soo baxayba aanu bal maalan meel cilo laga qaadan karoo lagala soo bixi karo aanu ahayn iyada taasna cillo faasiday noqon oo maxay taas tahayba xukun mansuukhaynu ognahay waaba mansuukh laguma camal falayo ayuu dee awsaaftii maxalkaasi lahaa ayaa intuu wasfi uu de ciliyo usuubada kalaba soo baxay ayuu leeyahay masaladana cilada halkaas ayaan ka helaynaa dee markaa maxaa kaba horeysa asalkii maba jiro asalkaasi waa asal mansuuqa asalkaa markaa cilo aan ka soo qaadanay ma xujaysan karnayna laguma camal falayeen arrinta kale uu sheegay waa maxay asalkan ama xukumkan uu leeyahy wasfigan leh ayaan marka horeba inoo sugnaanin oo xukum sugan maaho haabita dee xukun marka horeba laysku haysto laysku khilaafsan yahay wasfi baan kala soo baxaya ciliyadii usuubada markaasaan wax kale uga qiyaas qaadanayaan xujaysanaya iyadna ma soconayso oo waxaa ka horeynaya horta inuu sugo dee asalkiisa hore sugo xukumka hore inuu sugaa oo asal aan sugnayn iyadana wax laga soo qaatay iyaduna cillo ma noqonayso taas daliil waxay u tahay inay cillo faasidaaba sababtuna waxa weeye lianna alfarca faracu laa yahbutu ma sugnaanayo ilaa biaslin faracu iskama sugnaado waa in asal meesha jiro faidaa lam yahbut ilaslu asalkiiba haddaanu jirino ama uu mansuuq yahay ama kaa aan sugnaynba uu yahay lam yajuus ma banaana ihbaat lfarci farci in la sugo min jihati jihada asalka aan sugnayn in lagaba sugo oo dee waxa weeyaan faracan aynu bal maalan xukm asal leeyo siinayna waxaa ka horeysa asalku inuu sugnaado haddaan asalkiiba sugnayn wixii cileen halkaa ka qaadanay cillo hagaagsan ma noqonayso wahaakadaa saasoo kale waxaa oo iyaduna halkan dee meel aan cillo lagala soo bixin noqonaysa ama cillo aan laga qaadan oon lagala soo bixin noqonaysa low kaana alaslu asalku hadduu yahay qad warada miduu soo arooray asharcu sharcigu bitakhsiisihi khaasiyalkiisa la khaas yeelo wamancu lqiyaasi calayhi iyo qiyaas wax looga qiyaas qaatay in la manciyo macnaa asalkani waa asal haabitaba waa jiraa wasfiganna waa wasfi kuba sugan laakiin marka horeba khaas weeyaanoo cid buu gaar ku yahay marka wixii gaar cid ku ah shareecadii caddaysay inuu ciddaasu ku kooban yahay dee cid kaleo looga qiyaas qaadan karaa ma jirto halkaasoo cillo lagala soo baxo wasfi lagala soo baxo dabadeedna la yidhaha wax kalaan uga qiyaas qaadanaynaa ma soconayso sababtuna waxa weye dee marka horeba asalkani ha jire laakiin cid unbuu ku koobnaa wax khaas u ahaa wixii aan halkiisaa dhaafsadayna dee waa taasoo xataa cilladu markay qaasiro tahay ay dee ti waaqifo kaba cabirayay dee shaygan waaba lagu cilayn karaa halkiisaasun laakiin qiyaas may gelahayn milu qiyaasi asxaabi abi xaniifata abi xaniifa asxaabtiisa qiyaaskoodiiba weeye nikaaxa kayri rasuulilaahi sala allahu calah wasalam rasuulka ilaahay ciddii aan ahayn guurkoodii ay uga qiyaas qaateen calى nikaaxi rasuuli اlaahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilaahay guurkiisii oo guurkii rasuulka ilaahay bay asal ka dhigeen dadkii kaleen rasuulka ilaahay ahayn bay ummadiyana guurkoodii bay uga qiyaas qaateen oo maxay ah fii jawaazi nikaaxi xaggana waa maxay xaggay kala mid dhigeen ama isaga qiyaas qaadanayaan fii jawaazi nikaaxi guursi banaanideed bilafdi lhibati hiba lafdigeed oo hadday dee haweenay tiraa naftaydii baan kuu hibeeyey in saa guur ku xasilayo ku guntamayo oo kale haddii uu ruuxii doorto oo uu doono ayaabay dee malaag ku tegeenoo iyagoo uga qiyaas qaadanaya rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hadduu cid dee haweenay isu hibaysay uu doono inuu saa ku guursado in guurkaasi u hagaagayay ayay uga qiyaas qaateen sababtuna muxuu leeyahay waqad warada sharcu dee sharcigu wuxuu kuba yimi bitakhsiisihi bidalika rasuulka ilaahay taa inuu gaar ku yahay oo maxay wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiyi in yaasna in araada nebiyu malaa waxba dee waaba akhdaa baa jirta in araada nebiyu an yastankixa khaalisata laka min duuni اlmu'miniin oo waxa weeyaan dee waa haweenaydii mu'minadadi waa ciddii loo baneeyey loo fasaxay ayaa la yidhaahay waanu kuu banaynay ciddaa iyo ciddaas waxaa kaloonu xalaalkaaga dhignay haweenay mu'mino ah ayaanu haddii ay dee haweenaydaa mu'minadii nafteedii u hibayso waxa weeyaan rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh welibana in araada an yasankaxa haddii dee rasuulku doono inuu guursado uu doono oo markaasaa maxaa jirta eeg takhsiiska waa maxay khaalisatan laka min duuni lmu'miniina waa iyadoo adiga gaar ku ah aayadana saxda aayadda gaar ku ah adiga una kuu gooniyo kol haddii ilaahay ba yidhi aday khaalis kuu tahay dadkii kalena waaxidee lagu farad yeelay xagga guurkaee loo jideeyey waa wax macruuf oo gaar oo kaba baxsan halkan cillo inta lagala soo baxo sa lafdigaa hibad taas oo kale oo dadkii kale looga qiyaas qaataa ma jirayso waayo marka horeba dee arrinkani wax gaar u ahay dadku aanay laba wadaagsanayno fa hada kan hadaad waa maxay waa alaslu اladii warada الsharcu bitaksiisi asalkaa sharcigu uu ku yimi taksiiskiisa laa yajuusu اlqiyaasu calayh in wax looga qiyaas qaataa ma banaanaanayso lianna alqiyaasa qiyaaskii inamaa yajuusu wuxuu banaanaanayaa calaa maa lam yarid wixii aan soo aroorin asharcu sharcigu aanu ku soo aroorin bilmanci minhu in layska manciyo oo laysu diido oo laga ir ayuunbuu ku banaanaanaya faama idaa warada sharcu sharcu hadduu ku soo arooro bilmanci minhu mancinta siduu isaga mancaya wixiibu gaar ka dhigay ciddaasuu ku kooban yahay buu yidhi falaa yajuusu ma banaana walihaada sidaa daraaddeed ayaanu laa yajuusu banaanayn alqiyaasu qiyaaskii idaa manaca minhu hadduu hor joogsanayo nasu nas aw ijmacan waa kay ka cabiraan fasaad lictibaar kaba cabiraan oo waa marka uu nas ba ka hor imanaya qiyaaskii ama ijmac ba ka hor imanaya dee laa cibrata bi hada laa cibrata bilqiyaas bay noqon fi markaa taa noqoto waana tay fasaad alictibaar qaadixay kaba cabiraan weeye ictibaartiisuba meesha waa faasida wax ka soo qaad ma laha oo dee saa daraaddeed baabay taasi u jirtaa buu leeyahy faslu waraabicu qaadixi afraad ama wixii dee cilada fasaadinaya afraad an yakuuna inuu yahay weeye alwasfu wasfigan aladii wasfigaasoo jucila lagaba dhigay cilatan cilo lagaba dhigay laa yajuusu tacriilu bihi in wax lagu cileeyo oo cilo laga dhigo aanay banaanaynba milu an tajcala waa adiguba waa ruuxii dee taa daliishanayo inaad kaba dhigto alcilata ciladii isma laqabin ismi laqab waa ti aynu hore usoo maray oo dee ismi jaamida ama laqabolo sheekhu hadda meelo dooranayay ama meel dooranayay inay cillo noqon karto in ismigu markuu ismu laqab yahay ama jaamid yahay waa asmaadan aan mushtaqa ahayn waaba taasoo kale dee in waxa weeyaan qiyaas may ahayn in cillo lagama dhigi jirin ismiga mushtaqa eg wixii laga soo ishtiqaaqday ee isagu markii hore uu mushtaqa kabaa lagaba soo ishtiqaaqday baa wasfigaasba hadduu ciliyo u subanayo cilada lagaba dhigi jiro cilaa laga qaadan jiray laakiin wax ismu jaamida uun laqab uun taasi maxal qiyaas may ahayn oo cilo ma noqonahayn aw nafya sifatin ama sifa anfinteed tanna waynu soo marree dacasharadii hadday agaagu raacateen oo markaa uu cilada sheegayay dee ayaa wuxuu kaba dhigay inay ciladii noqon karto wasfii markaa la anfiyayo ay noqon karto amhilana horeanu soo sheegnayba barhkoodna way diidanaayeen wasfi cadamiya in cilo lagaba dhigo way diidanaayeen horeynu soo marray markaa waxa weeyaan kuwan oo dhami markay ismulaqab tahay ama ismigaa jaamidka markay nafya sifa tahay calaa qowli man waa binaan calaa qowli man markaan ku soconno cidda iyagu tidhi qowlkood laa yujiza calaa qowli man ama dadka iyagu laa yujiisu aan banayn dalika in cilada laga dhigo ismu laqab ama ciladu nafyi sufa ay noqoto oo nafyi lagaba dhigo taas cidda aan banayn markaan qowlkooda ku soconno dee qiyaaskii markaa maxay noqon wasfiga halkaa lagalaba yimi in dee cilo laga dhigaa wax suurtagala may ahayn ama wax banaan may ahayn oo markaa ciladaas cilo faasiday noqonaysa aw shabahan qiyaasushabahi aynu soo marray wey sheekuna waa dadka diidan buu kuba jiray in qiyaasushabahan la xujaysan karo ama arrinkuba uu yahay waxaan waxaasun buu shabahayaa iyadoo wax kaloo jaamico kulminaya aanu jirin ama aw shabahan shabah in lagaba dhigo cidda iyadoo waxa weeyaan an tajcala alcilata isma laqabin aw nafya sifatin aw shabahan shabah aad kaba dhigtid waa taasna muxuu noqon waa calaa qowli man binaaan inagoo ku binaynayna calaa qowli man cid qowlkood laa yujiisu aan banaynayn qiyaaso shabahi qiyaasu shabahi aw wasfan amase wasfi aad ciladii kaba dhigtid lam yahbuta aan u sugnaanin wujuudu helitaankiisa fi lasli asalkii laga helayo ama asalkii waa laga hele ow fi farci farci lagaba helayo dene waxa ay meesha ahayd wasfigan ama cilada asalkii in laga helo farcina laga helo taasaa qiyaaska keenaysa haddaba wasfi aan asalkii ku jirin farci ha lagaba helo ama asalkii waa leeya farcani aanu lahayn oo cillo lagaba dhigo waxyaalahaasoo dhan dee cillo soconaysa ama wax in cillo laga dhiga ay tahay may ahayn marka cilada jaanibkaa kaba timaada cillo faasigun bay noqonaysaa fayadulu markaa muxuu tilmaamayaa yadulu faacilkeeda waxaan ka dhiga maa dukira waxaa lasoo sheegoo dhan waa cilladoo ismu laqab noqota ciladoo nafya sifa noqota ciladoo shabah lagaba dhigo ciladoo wasfan lam yahbut wujuuduhu fi اlasli aw fi lfarci lagaba dhigo umuurahaasoo dhami muxuu tilmaamaya calaa fasaadiha cilada fasaadkeeda ciladaas inaanay jirin ama ay mid faasida ay tahay لأن الحكم حكمku taaبع للciلة ciladii buu taبع u yahay ciladuu raacaya وإdا كانت الciلة ciladu hadaanay ahayn laa تفيidu mid faa'iideynaysa الحكم حكمkaa faa'iideynaysa aanay ahayn oo sida dee laqabkii oo kale iyo haddii nafya sifa qolooyinka iyagu dee taa ku tegaya aynu arag aan ku soconno qowlkooda aw lam tahbut ama se aanay sugnaanin asal ama farc aanay kuba sugnaanin lam yajuus ma banaanaanayo ibaat xukmi cilada waxaa loola imanaya waa xukm in lagu sugo eh lam yajus ma banaanaanayo ibaat اxukmi xukm oo la sugo min jihati min jihati hadi اcila iyadii baaban jirinde iyadii baaban sugnayn markaa maxaa in xukm lagu sugo iyada taasi wax banaan ma noqonayso fasl wاkhaamiso waanu inoo sii socon doonaano de waa kan lix baa inoo dambeeya allah subxana wa taala alam
والخامس أي والقادح الخامس أما المفسد الخامس waxa isagu fasahaadiyo cilada heedeetanaad waxa weeya laa takuuna inaanay noqon alcilatu ciladu muairatan mid taiirinaysa de ahartii loogaba jeeda xukumkan baabkiibaabtay maa yufsid lcilata cilada waxa fasahaadinaya qawaadix lcila cilada waxyaalaha dhaawacaya qadxi ku keenaya taas de hadday ciladii dhaawacanto ama ay fasaadana qiyaaskiibaa meesha kaba baxaya oo waxaa dee aynu soo ognahay in qiyaaskii arkaantiisu ay kaba mid tahay ciladan asalkii kuba sugan ee farciina aan ka helay ee taasi ay keenayso tacdiyadii xukunka ama qiyaaskii haddii ciladiiba markaa ay fasahaado ama qadxi ku yimaado qiyaaskii aynu ciladanba u doondoonaynay ee ciladan aynu lahayn waa dee waxa weeyaan asalkii way noogu sugantahay faracina waan keena farcana kaba daydaynay baa meeshii ka baxaysa markaasna qiyaas ma jirayo haddaba in afar horeynu soo aragnay
bal markaa kani waa kii shanaad oo qaadixii shanaad buu noqon dee waxaanuu inoo gaadhsiin doonaa haddii la idhaha ilaa toban ama barhkoodna markay kutubta jadalka iyo joogaan way ka badiyaan oo qawaadixda hadalkay ama way dheereeyaan waxyaalaha qaadix noqon karo intana aad bay ugaba badiyaan bal intii ugu ahamsanayd ayuu sheekhu inoo soo dhiganaya oo toban ah marka waxa uu yidhi qaadixan shanaad ama waxaan cillada fasaahadinaya kii shanaad ih anlaa takuuna alcillatu cilladu inaanay noqonba weeye mu'ahiratan mid raadaynaysa fi lxukmi xukumkii raadaynaysa oo xukumka siay dee ta'hiirka ku leedayna cillada waa ti aynu soo marray inay dee ay tahay mundarid haddee mundarida muncakisa ay noqonayso ujeeddadu marka cilladan la helana xukumkii way noo sugnaan haddii iyadii la waayana xukumkii la waayayo markaasay dee cillo taamo oo dhan ay tahay oo markaan aragno in dee mulaasama ay jirtay iyadii xukumkii ay islaasimayaan oo xaggii dardigii aynu soo marrayna ay iskaba laasimayaan cagsigana ay iskaba laasimayaan marka xukumkii raad bay ku leedoo marka iyadii la helana xukumkii waa la helaya marka la waayana xukumkii waa la waayaya haddaba taatiirka caynkaasa ee xukumkii ay ku leedahay macnaa aharteedii ay ratimayso iyada kolba dee iyadoo la soconaysa oo kolba dee helid iyo markaas iyo la-aanba taas baan meeshii jirin fayadullu markaa taasi wuxuu tilmaamayaa taaiir la-aantaasi dalika waa taaiir la-aanta aanay xukumkii taaiirka ku yeelani calaa fasaadiha inay ciladani aanay ahayn cilada xukumkani leeyahay ama fasaadkeeday taasi ina tusaysaa kolley cilladu waama qiyaasku qaybay inuu leeyahay baynu soo maray qiyaaska umuurtan loo shardiyayana waa qiyaaskii qiyaasu cilla oo shardigu waxa weeye imika halkan marka cadama tahiir inay waa imika halkan cadama tahiir baye allaa takuuna muahira cadama tahiir ay qadxi noqonayso cilladii qadxisa waa qiyaaskii cillo ama qiyaasku hadduu shabahayey ama dardi ciddii kuba tagtay aysa dardigii aynu shalayna soo marnay makanaan cashirkii hore aan kusoo marnay makana arki doono kaas haddii la yidhaha waa la ictibaarinaya iyada halkan shardi maaha weliba waxaa kaloo loo shardiyaa cilladani inay tahay mid lala soo baxay mustanbado ah ujeeddadu mid masku yimi waa inaanay noqon ama dee ijmaac kuba yimi taa mustanbadadna mid la ysku khilaafsan yahay ay tahay oo bal maalan cilladii aynu acyaantii rabowgahayd ku soo marray cilo mustanbado ahaydee waxna soo ku yimi may jirin iskumanaanay waafaqinoo kuwa ducmi yidhaah iyo kuwo kayl yidhaaha iyo bal maalan waa taas aynu soo aragnay in aqwaasha xagga cilada taxdiidkeedu ay kala dunaayeen haddaba ciladu markay saasoo kale mustanbado tahay gees kalena taa khilaafku uu kuba sugan ya ay tahay haddii ta'hiir la-aan la helo oo xukumkii aanay taaiiro ujeeddada markii la waayena aan ee iyadii la waayena aan xukumkii la waayin ee ay halkaa kala hadhaan oo kale qadxigan ay ka cabiraan cadama tahiir ee xaggaa taaiir la-aanta kaba yimaada ayaa ku imanaya ciladii oo fasahaadinaya laakiin ciladii mansuusada ahayd ama mustanbadaba haatee lagu ijmaacsanaa laysku waafaqsanaa inay ciladii tahay qadxigani kuma yimaado oo bal maalan labadaa shardi yaanu kitaabka inooguba sugnaanaya baa meesha jiraya inuu qiyaasu qiyaas cillo yahay gees kalena ciladani ay tahay cillo intay mustanbado tahay weliba la ysku khilaafsan yahay cilanimadeeda cilliyadeeda ee haddii ay dee waxa weeye anwaacdii kala tahay halkan qadxigani kuma imanayo hadday tahay mid naski uu kuba yimina ama waxa weeyaan dee ijmaac jireen oo laysku waa taas oo kale oo laysku waafaqsan yahay dee mustanbadaba hatii aan laysku khilaafsanaynba iyadana qadxigani ma imanayo bal haddaba qadxigu wuxuu yahayna waan soo ogaanay kolley hadalkuna waa inoo socdaan wa min asxaabina asxaabteenna waxaa ka mid ah man qaala ku yidhi dee qolooyinkan shaaficiyadu sheegaya ina dalika waa ta'hiir la-aantan cadama ta'hiirtaasi laa yuujibu fasaadaha oo fasaadkeeda ma waajibnayo ujeeddadu haddaan aragno iyadoo ciladii inta ay jirto xukumkii jiro laakiin meeshii dee uu yimaado haddana iyadiiyo xukumkii ay kala hadhaan marka la waayo iyadii markii la waayoy xukumkii aan laba waayin waana tan cadama ta'hiirkaan soo aragnay aan nidhina fasaad bay keenaysaa haddii shardiga labadaa shardi la helo kol haddii mulaasamo hubuut uu jiro in waxba in cagsi la'aantan ama mulaasamada mulaasamo la'aantan ka timi xaggii dee waxa weeyaan intifaha ama dee kaba timi marka aanay jirin iyada taasi darar ma keenayso fasaadku ma keenayso wahiya maalan dariiqadanna qowlkan ah ama dariiqadan ah inaan cadama ta'hiir aanu fasaad keenayni dariiqatu man shaksi dariiqadii weeye qaala yidhi ina dardaha cilada dardigeedu hadda dee umuurahanna waa umuuro idinka baahan ina iska dee hagaag isaga hubsataan oo iska sugtaan dardigana cashirkii kan ka horreeyey ayuu inoogaba sugnaa waana tii aan soo sheegaynay dee markaa ay ciladu subuut iyo intifaba ay xukunkii laasimayso waa taa ay kaba cabiraan addawraan alwujuudi waalcadami ama addawraan ay kaba cabirayaan oo dee waaba ciladii markaa marka iyadii la helana waa la helayaa xukunkii marka la waayana waa la waaya laakiin oo markaa waxay islaasimayaan xaggii subuudka oo marka soo wasfigaasi jira xukunkii waa jira xaggii cadamkana way isku laasimayaan oo markastoo wasfigii la waayo xukunkii waa la waaya laakiin haddii ay dardi noqoto casharkii ka horreeyey baanu inoogu sugnaaye kan ka horreeye dardi hadday tahay waxaan idhi waa mulaasamo xaggii hubuudka uun oo markastoo wasfigii la helo waa la helayaa xukumkii laakiin xaggii intifaha oo cadamkii ahaa ama cagsiga ay kaba cabirayeen tii baan jirahaynoo dee iyadoo iyadii la waayaa la heli karaa xukumkii oo jira marka waxay iska laasimeenuun ama waxa weeyaan masragaasi noqonaya xaggii dardiga uun mulaa xaggii hubuudka uun waana taas uu soo radiyey qowlkaas oo kalaamkiisu baabkii baab maa yufsidu lcilata inta ka yar horaysa uun waatan kuba soo aragnay ama fasalkaa kaba horreeya uun waxyaalihii uuna yidhi cila inooguma sixad sixada cilada ma tilmaamayaan inama tusayaan daliilmaahuma ama cila inooguma sugnaanayso haddaba qolooyinkii lahaa dardiga uun dee waxbaa mulaasama fi lintifaa ama xagga cadamka shardi maaha ee kol haddaan aragno mar kastoo wasfigani jiro xukumkani inuu jiro ciladii waa cilo xukumkii leeyahay taa qolooyinkii yidhi ayaa odhanaya ta'hiir la'aanta fasaad kama imanayo waqad dallaltu macnaa hore waxaan dee u tadliiliyey tadliilku ama waxa weeyaan waan daliilkiisa u sheegay weeye unuun daliil ahaan u sheeg calaa fasaadiha waa dariiqada fasaadkeeda oo taasi inaana xujo ahayn iyo xillo lagu sugo aanay ahayn baan hore u soo sheegnayba bal markaa taasi waa wa min asxaabina asxaabteenna waxaa kaa mida man qaala kuu yidhi ina dafcahu linaqdi ta'hiirun saxiixun ina dafcahu qaaliban umuuraha caynkani waa umuuro xataa kutubtan usuulkee caadiga waxa uga hadal badan uga dee baxsin badan kutubtan gaarkee kutubtaa jadalka uga sii badan dee waxaana umuuraha caynkana jira bal iyadoo khaasatan waa cilaltan dee mustanbadada ana weeye ee lala soo baxay oo kale meeshii ku isagu daliishanayo waxaan cillo ka dhigtay mustadil kaba cabirayna kii lahaa ciladii xukumkani waatan iyo ku khasmigiisa oo taa ku khilaafsan baa jira oo dee waaba kan dee taahiir la-aantiiyo waxyaala muujinaya haddaba kii isagu daliishanayey ee ciladan lahaa waa tan oo ciladani xukumkii iyada asalba u ah marka uu ku yimaado burin ciladiisii xaggan lagu buriyo ta'hiir la-aantan laguba buriyo hadduu burintii ama naqdigii daafaco oo u yidhaah bal maalan dee adigu kolley waxyaalo uu taa iskaga daafici kariyo jawaabihii inta badan waa waxyaalahani waa ictiraadaad imaka aan wadnaa qiyaaska ku yimaada ictiraadaad qawaadixdani qiyaaska ku imanaya weeye ee kii waxaan daliishanayeyna isagiina wuxuu ku dadaalayaa bal iyadoon cinaad jirin iyo cinaatanun aanay ahayn inuu waxyaalaha kaba jawaabo oo halkan la leeyahy ciladii ta'hiir ma laha oo dee may ta'hiirin imaka nefyigii may ta'hiirin waabuu odhanayaa dee meesha meye ta'hiir waa jiray laakiin maanic baa jira ama shardi baa la waayey shardigii ta'hiirka ama maanic baaba jiruu odhanaya ama suuradan la leeyahy waa tanoo iyadoo dee ciladii aanay jirin baa xukumkii jira ayuu meye ciladii way jirtaa odhan ama xukumkii ma jiraba odhanayaa san marka ay tahay oo waxbuu kaga jawaabayaayo ujeeddadu hadalkan san ama istidlaalkiisan waxa lagu buriyey baa isagii uu daafacaya haddaba dafcinta uu daafacay linaqdi burintan la buriyey dee ciladiisii la daafacay hadduu daafaco oo wuxuu kaga jawaabo dee jawaab meeshii la aqbali karo taasi waa ta'hiirun saxiixun taahiir saxiix waa isagiiba eeg ciladiisii buu ka dhigayaa inay ciladii tahay wixii kuba yimi buu ka daafacaya marka taasi taahiir saxiixay noqonoo ciliyadii ama dee fasaad markaa aanu meeshii iman wahada khadabun laakiin qowlkaasi khada weeye oo wuxuu leeyahay lianna almu'ahira waxaan isagu raadka xukumka ku lihi maa tacalaqa alxukmu bihi wixii xukumku uu ku tacalluqo fi sharci ma haddee jawaabaadkan dadka ee sharcigu wuxuu ictibaariyey oo xukumkii kaba ratimay taas baa kan mu'ahir fi lxukmi noqonaya wadafcu naqdi can madhab lmucallim ninkan isagu tacliilkan laba yimi ee lahaa ciladu waa tan ee naqdi ku yimi ama burin qowlkiisii la buriyey isagoo qowlkiisii daafaca oo naqdiga iskaba daafaca taas waa madhabtiisiibuu markaa saxii tasxiixinaya un madhabtiisii markaa tasxiixiya oo qowlkii ama iskaba daafaco naqdigii can madhab lmucallim lagaba daafaco laysa bidaliilinkaasi daliil uma aha calaa tacaluq alxukmi bihi fi sharci inuu waxaan xukumku uu markaa la eego ciladan ama wasfigan xukumkii sharciga ahaa uu ku tacalluqayo xaggii sharci ahaan uu kuba tacalluqayo taas daliil uma aha ujeedada ruuxan isagaa qowlkiisiiba ama madhabtiisiibuu xoogay madhabtiisiibuu tasxiixinaya ama wixii ku yimi buu daafacaya dee taasna maaha isagayn arrinkii aynu lahayn markan ciladani ay mu'ahiratay ama ta'hiirka halkani waa wixii shareecadu aan aragno iyadoo xukum kaba ratibtay oo xukumkaasna waxaan uu ku xidhan yahay dee wujuudan wa cadaman taas ma aha ee waa ruuxanu madhabtiisii saxaya un walaysa bidaliilin wainamaa yadullu wuxuu baabukaasi daliil u yuhuna tusaya calaa tacaluqi alxukmi bihi xukumku inuu ku tacalluqayo wasfigan cindahu ninkan agtiisa maaha dee fi sharci iyo in la leeyahy xukumkaasi waa ee aniga waa saasaan qabaa madhabtaydu tahay oo xukumku waa ku tacalluqayaa buu leeyahy walayse almadluubu wixii loo jeeday maanta halkan may aha cilat almucalili kan wax cilaynaya cillo wuxuu sheegaya ciladii uu isagu lahaa un ma aha wainama almadluubu cilat sharci waxaa la dalbayaa waa sharcigu ciladii uu lahaaye uu sharcigu cillo kaba dhigay deetanna waa isaga madhabtiisa tasxiixintii uno naqdi ama wax lagu buriyo iskaba daafacay oo uu jawaab laba yimi taasoo keliya kuma filown in la yidhaha taahiirkii waa jira fasaqada hada alqowl qowlkani waa dhacayaa oo ujeeddada qowlkana dafciga linaqdi taahiir saxiixa meeshuu kaba baxaya waana umuuro kolley dee yar jadalkoodii dheeraa waxyaala ay keeneen oo dheeruun dee kutub lusuul laakiin nawaaqidan imakaan ahayno qawaadix kaba cabiraan kutub lusuul dee waxooda yaryar mooye waxa kaloo dhan dee ha kala badsadayna waa wax ku wada sugan laakiin waxaan leeyahay halkaa kalena waa meeshii ugaba sii hadal badnayd wa fii ayi mowdicin mowdiceebaa yuctabaru la fiirinaya taahiiru lcilati cilladii waxaan yidhi waa inay mu'ahiro noqoto fi lxukm hadday xukumkii ta'hiirkaa ku yeelan weydo wujuud iyo cadam baleh in ciladaasi waa cillo faasiday noqonaysaa ama cillo qadxi kuba yimi oo qadxigan cadama ta'hiir baa jiraya haddaba bal ta'hiirkii markaan fiirino ta'hiirkan cilladu ay xukumkii ta'hiirinayso halkeen fiirin ne umuura meeshan isuwan asalkii meeshii waa jiraa oo waxa weeyaan asalkii baa jiraya faracii baa jiraya asalkii waxaaba dhici karta inuu akar min aslin wasfigan lagaba wada helayo asal wax ka badani meeshii uu jirayo maxaan u fiirinaya halkee la fiirinayaa taahiirka cilladu ay taahiir yeelanayso waa mowdice tii waa ka jawaabaya wuxuu ihi fiihi waa su-aashan caynkan ee fii ayi mowdicin uu yidhi oo yuctabaru taahiiru cila wajaani